dowladda sacuudiga ayaa xukun dil ah ku fulisay nin soomaali ah oo ka mida afartan iyo shan maxaabiist soomaali ah oo lagu helay inay dalka sacuudiga gelinayeen muqaadaraad sida uu b o eeda u xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee dalka sacuudiga maxaabiista kale ee soomaalida ah ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in la badbaadiyo wariyaha v o eeda faadumo yaasiin jaamac oo la hadasha safiirka iyo maxaabiista xiran ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka sacuudiga aweys xaaji yuusuf axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey in afartan iyo shan maxbuus oo soomaali ah oo horey dowladda sacuudigu ay ugu xukuntay dil toogasho ah mid ka mid ah la qisaasay safiirka ayaa sheegay in maxaabiistan horey ay maxkamadii ugu xukuntay sanooyin kala gedisan kadib markii lagu helay inay maandooriyo geeyeen dalka sacuudiga waa ku xaqiijina sidaa sheegta ninka waa la dilay wuxuuna ku eedeysnaa muqaadaraad hariib muqaadaraad ku eedeysnaa waxaa kaloo jira qaar badan oo soomaali ah oo ayagana saas ku eedeysan marka hadda howshaas waxaan ku jirnaa si wixii kale loo badbaadin lahaa muddo dheeraan bilaawna aan ku dhex jirnay laakiin hadda insha allahu tacaala si xoog leh maadaama wake up call ay noo tahay tan haddana aan kasii socono insha allah qof ka mida maxaabiista in afartan iyo shan ay ku xiraayeen mid ka mida maanta la toogtay afar iyo afartan kalena ay xabsiga ku jiraan oo dil ku xukuman yihiin arrintaa ma la socotaan si fiican oo soconnaa arrintaa muddo badan oo ku dhex jirno xataa dowladaha waa dowladda sacuudiga waa kala xarirna wasaaraddeeda arrimaha gudaha wasaaraddeeda arrimaha maxkamadaha waxaan balaan aan dalbanay inuu halka yimaado wasiirkeena cadaaladda waxaa jira guddi isku dhafa oo arrintaa aan kusoo qaadnay laakiin hadda maanta waxay nagu noqotay mid faja ah in nin ka mid ayaga la dilay insha allah waxay dhammanna waa dhamaystirina xasan xuseen yuusuf oo ah adeerka marxuumka maanta dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa sheegay in wiilkoodu uu khadka telefoonka kasoo wacay saaka ka hor intaan la qisaasin wiilkaas magaxaa la yidhaahdaa maxamed nuur xuseena la dhahaa dacal ninkaas wuxuu naga maqan yahay shan saac lix sanoo naga maqan yahay asaga aawa nalaseexa la yidhaha ninigasa la dilayo nalaseexa rido geed ku xergeela ku xeranaayo qoorsa qoorsa xeribna wixii ugu jiro indhaana waxay la xeran yihiin hooyadeha loogu salaamo soo dhacay uu soo bax xasay keligiisu ahay marka adiga qofka uu la soo xiriira waa adiga maanta soo maaha qaar ka mid a maxaabiistan oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a kadib markii la toogtay mid ka mid ah ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in ay gurma deg deg ah u fidiso kana badbaadiso dilka ay ku xukuman yihiin maxamuud ismaaciil waxaan ku xirnahay sacuudiga waxaan ku xirnahay gobolka gaasata najaraan walaal waxaan usoo wacnay wiilasha dilka ku xukumanaa nahay ee sideed iyo tobanka sagaal iyo tobankii soo galay jeelka marka waxaan rabnaa warkeena inaad gaarsiisaan dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha ugu horeeyo wiilasha dhibaataysanaan nahay saakana wiil bay la daraad lala baxay khamiistii saaka la dilay marka xaaladeena heerkaas ay maraysaa waa ka wiilka saaka lala baxay magaciisa waa maxamed nuur xuseen gacal waxaan anagoo dhan horta ku eedaysannahay xashiish aan soo tahriibinay oo jaahilnimo iyo noo geysay iyo duruufo iska jira niman aan kasoo tahriibinay marka xaaladeena waa kaas xashiishkaasa marka dadna la xukumi jiray dadna xukunka laga bedeli jiray dad badan baa nala jooga kale oo xukuman marka dembigaasaa nagu haystaa annaga saan u dhannahay wiilkaa la dilay aniga annagaba dilka ku xukumanay shan iyo afartanka ah imise sana ayaad ku xirnaydeen xabsiga magicii xabsiga aan ku xirana intaasoo horta waxaan xirannahay sideed sano ilaa toddoba sano toddoba sano iyo bar lix sano iyo bar ma garata wiilka maanta lidi lix sano iyo bar buu xiran yahay xabsiga aan ku xirannahay waa koonfurta sacuudiga magaalada najaraan mandaqada faysaliya la dhaho ee degmada faysalyala waxaan ku xirannahay xabsiga guud ee najaraan waan ku xirannahay muddadaasaana xirannahay aan kuu sheegay marka xaaladeena halkaasi maraysaa saxa dad toogashaan baan la xirannahay yaman ethoobiyan isugu jira waa run hadalkaas saad u maqasho arun marka meel gaaraanu ku xirannahay iyaga iyaga wax laga dilay ma jiraan qaar laga dilay ma jiraan iyaga
ayaga yamanta qaar baa laga dilay ethoobiyankana labaa laga dilay yamantana muddo adi tira sideed meelaha waa laga dilay marka hadda marka soomaalida inay ku bilaawatay wax lanoo qabtayna haba yaraatee ma jirto walaashay madaxweynahan marka ka rabnaa in ay hadalkeena aad gaarsiisaan warkeena hadduu ilaa yihahdo si arrinteena usoo farageliyo walaal ciise aadan saalax baa la yidhaha magacayga xaabiista maanta waxay noo tahay adduunka maalinkay noogu darayd intaan dunida ku noolayn ayay noo tahay sababtoo ah walaalkan oo lix sano ama ka badan baan meelkooda ceeshinay oo walaalkaya ah baa saaka annagoo arkayna inta lala baxay baa la dilay waxna uma qaban karo marka dawlad maaragtay wax u qabata ama la xisaabtanto oo yidhahda ninkan maxaa lagu dilaya dee qofna muuna dilin dembi haba galo ma hayno in badan baan dawladda u dacwoonay safaaradda qusuliyadda ilaa iyo haddana wax gurmada kama hayna haba yaraatee ma garata walaal marka intiina kale dil inaad ku xukuman tihiin ma la idiin sheegay oo maxkamaddu sida ninkaasi u xukunaa maanta lala baxay miyaad u xukunaydeen
ha dil baan ku xukumanahay sheekhu dil buu nagu wada xukumay dariiqadii maaragtay ninkaasi uu ku xukunaa waxaan ku kala duwanahay malaha waxayna noo sheegeen in maaragtay dad dil oo toddobaadyadaan hadda soo socda ay jiraan oo soomaaliya oo la leynayo marka xaalku aad iyo aad buu maaragtay noogu adag yahay marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya aan codsanaynaa inuu arrintayada soo fargeliyo yimaado sacuudiga dadkan uu badbaadiyo afartan iyo shan baan ahayn mid waa maanta la dilay allah u naxariisto annagana samir iyo iimaan isagii eeladii baa allah naga siiyo inta baaqiga ee hadhay in maaragtay la badbaadiyaan codsanaynaa walaal faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso